alxamdu lilah wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaah wabacd qaala aljaamicu alxadiidu alxaadi walcishruun can الnucmaan bni bashiir qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam icdiluu bayna abnaa'ikum icdiluu bayna abnaa'ikum waxaynu intaanaynu xadiiska sharxiisa bilaabin aynu tilmaamaynaa su-aal jawaabteed aynu si yaroo kooban u sheegi doono su-aashaasi waxa ay tahay ilmuhu haddii xafaayad uu xidhan yahay ma bannaan tahay aniga oo salaad tukanaya inaan qaado hadduu maalan ooyo jawaabteedu waxay tahay xafaayadda ilmaha haddii lagu og yahay najaaso sida kaadi iyo saxaro iyo waxaa la midka ah lama qaadi karo adigoo salaada ku jira maadaama xafaayaddu najaasadaa leedahay laguna og yahay haddii aan laakiin xafaayadda wax nijaasaa lagu ogeyn tahaarana loogu xidhay xaaladda noocaasa waa la qaadi karaa bay yidhaheen culimadu waxau yihi sheekhu alcadlu bayna sibyaan in loo cadaalad sameeyo caruurta in loo cadaalad sameeyo ayuu ku saabsan yahay xadiidkani can inucmaan ibni bashiir waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi saxaabigaasi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عaleyh wasalam nebigu wuxuu yihi icdiluu bayna abnaa'ikum u cadaalad sameeya inamadiina icdiluu u cadaalad sameeya bayna abnaa'ikum inamadiinna iyo caruurtiinna habluna waa la xukune u cadaalad sameeya xadiidkan isagoo bi haada lafdi ah waxaa wariyey imaamu axmed iyo abu daawuud iyo nasaa-i ayaa wariyey laakiin xadiidka asalkiisu isagoo aan lafdigan ahayn aslu lxadiid ama aslu xadiid nucmaan ibni bashiir saxiixeynka ayuu ku yaallaa saxiixeynka ayuu ku yaallaa muslim iyo abmuslim iyo bukhaari iyo muslim iyo tirmidiba waa ku yaallaa asalka haadaaslu hada alxadiis haddii aynu sheegno sababta xadiidkan keentay nucmaan ibni bashiir radia allahu canhu waxa uu leeyahay sida bukhaari iyo muslimba ku taalla iyo meelo kaleba camrata bintu rawaaxa ayaa waxay bashiir ibnu sacad oo aabbihiia ka dalbatay inuu xoolo anigu gaar aan u leeyahay isiiyo dabadeedna waa u diiday markii dambe muddo kadib ama sanad sanad ama laba sano kadib ayaa waxaa u muuqatay aabbe inuu isiiyo xoolo ii gaara dabadeedna waxa uu ku yidhi gabadhii ka dalbatay camrata bintu rawaaxa xoolihi aad tidhi nicmaan nucmaan gaar ha loo siiyo waan siinayaa dabadeedna waxay tidhi gabadhii laa mlaa wallaahi laa ardaa xataa taakuda biyadihi fatantaliqa bihi ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam fatushhidahu xoolaha raalli ku noqon mayno qaadana mayno ilaa aad nebiga calayh salaatu wasalaam intaad nucmaan kaxayso aad nebiga ula tagto oo aad markhaati uga dhigto oo aad nebiga nebigu uu markhaati ka noqdo inaad nucmaan xoolaha siisay inuu kaga noqday ka baqaysa dabeedna wuxu uhi nucmaan ibn bashiir faakhada biyadii aabbahay gacanta ayuu ii qabtay faindalaqa bi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu ii geeyey waqasa calayhi faqasa calayhi alqisa qisadiina waa uga sheekeeyey faqaala lahu nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu waxa uu ku yidhi markii uu qisadii uga sheekeeyey ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu ku yidhi hal laka macahu waladun hayru caruur aan nucmaan ahayn ma leedahay qaala wuxuu uhi nacam haa markaasaa nebigu wuxuu uhi fahal aatayta kula waaxidin minhum midla aladii aatayta haada miyaad siisay mid kastoo iyaga ka mid ah wax lamida wixii kan aad siisay qaala wuxuu ihi laa maya faqaala nebigu wuxu uhi sala allahu calayh wasalama fainii laa ashhadu calaa hada hada jawrun ashhid calaa haadaa hayri anigu nebigu wuxuu ihi ka markhaati kici maayo arrintaas markhaatina ka noqon maayo sababtu tahay waa jawr iyo xadgudub iyo cadaalad darro ashhid calaa haadaa hayri cidaan nebi maxamed ahayn markhaati uga dhigtaas icdiluu bayna awlaadikum awlaaddiinna u cadaalad sameeya fi nuxli waxa aad siinaysaan kamaa tuxibuuna sida aad u jeceshihiin an yacdiluu baynakum fi lbiri wallutfi inay idinku cadaalad sameeyaan oo ay idiin sinaadaan sidaa u jeceshihiin inay idinku sinaadaan biriga iyo dhibirsanaanta iyo samafalka ay idiin samafalayaanba sida aad u jeceshihiin inay idiin sinaadaan idinkuna marka aad iyagii wax u samaynaysaan ama wax siinaysaan korinaysaanna cadaalad u sameeya xadiisku horta icdiluu bayna awlaadikum fi nuxli kamaa tuxibuuna an yacdiluu baynakum fi lbiri wاlluطfi nabiga alayh salaam xadiiskan sababtii uu ku soo baxay sidaas ay ahayd marka xadiisu nucmaan bn bashiir qisada iyadoo saasa ayay ku taallaa saxiixeynka iyo kutub kaleba waxaa xadiiskan laga qaadanaya in loo cadaalad sameeyo awlaadda ibnu qudaama waxa uu leeyahay saaxib اlmuqni ibnu qudaamata alxambali wuxuu leeyahay walaa khilaafa bayna ahli اlcilmi fi istixbaabi اtaswiyati wa karaahati اtafdiili culimmadu iskuma haystaan oo iskuma khilaafsana in awlaadda loo simo waxa la siinayo iyo in loo cadaalad sameeyo aan la kala fadilin oon wax loo kala badinin inay mustaxab tahay iskuma khilaafsana culimmadu inay tahay sunno tahay laakiin ma waajiba mise waajib ma aha culimmada qeyb baa waxay dhaheen waa waajib culimmada waajib inay arrintaasi tahayna ku tegey waxaa ka mid a taawuus iyo ibnu mubaarak iyo sufyaan athawri iyo axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahuya iyo maxamed ibnu ismaaciil albukhaari raxmat ullaahi cala aljamiic waxayna deliishadeen xadiidkan iyo axaadiista la midka nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy hada jawrun inii la ashhadu calaa jawr waa xadgudub xadgudubna kama markhaati kaco xadgudubku soo xaaraan ma si awgeed waxaa kale culimmada si deliishadeen waa waajib yidhi icdiluu bayna awlaadikum fi nuxr kamaa tuxibuuna an yacdiluu baynakum fi lbiri wاlluطfi u samafalay awlaaddiinna u cadaalad sameeya oo ku sima waxa aad siinaysaan waxa aad siinaysaan naxli waxaa la yidhaahdaa icaa'uka insaanan shay-an bilasticaada nebigu amarka uu bixiyey a icdiluu bayna awlaadikum uu leeyahay rasuulku sala allahu aleyh wasalamna ama lafdiga uu sheekhu inoo sheega a icdiluu bayna abnaa'ikum waa isla mide waxa weeyaan waa amar amarkuna waajib ayuu keensadaa waxaa kaloo soo aroortay axaadiis kale ama alfaad kale oo tilmaamaysa masalada nebigu wuxu uhi sal allahu alيh waslm ina libaniika sida axmed wariyey ina libaniika calayka min alxaqi an tacdila baynahum awlaaddoodu awlaaddaadu waxay waajib kuugu leeyihin oo xaq kuugu leeyihin inaad u cadaalad samayso inaad u cadaalad samayso nacam nucmaan ibn bashiir markaa masaladaas sida adharka muuqashada badani waxaa weeyaan alcadlu bayna alawlaad inay waajib tahay qofku hadduu camdan uga tagana iyo sabab keensatay la-aanteed uu uga tagana sidaynu sheegi doonnana iyadoo sabab ama cudur sharciyo keensaday inuu u kala badiyaa aanu jirin hadduu ka tago wuu ku dembaabayaa waa ka nebigu jawrka ku sheegay nucmaan ibnu bashiir radia allahu canhu marka uu nebigu sala allahu caleyh wasalam hada yani arrintan uu waalidkii kala hadlayo nucmaan waa uu yara faakhada biyadii waana ghulaamun faataa biya nabiya sala allahu caleyh wasalam inalac muslim waxaa ku taalla bukhaari waxaa ku taalla inuu yihi faakhada biyadii waana ghulaam ilmo yar baan marka ahaa faataa biya nabiya sala allahu aleyh wasalam muslimna waxaa ku taalla inalaqa bi abi yaxmilunii ilaa rasuuli llahi sala allah alay wasalam nebigu aabbahay wuxuu nebiga ii geeyey isagoo isida marka inuu yaraa ayay ku tusinaysaa taasina inuu yaraa ayay ku tusinaysaa saqiir buu ahaa aan qaan gaadhin markaas aabbihii wax siinayey ee awlaaddii kalena aanu siinin marka xadiiskana horta taa waa ku tusinaya inay waajib tahay sharciguna faray in loo cadaalad sameeyo awlaadda oo aan wax loo kala badinin ha oo aan wax loo kala badinin badinin taa waa uu ku tusinaya cadligana fadli badan baa ku sugan in awlaadda cadli loo sameeyo fadli badan baa ku sugan ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan in loo cadaalad sameeyo awlaadda waxa weeyaan fadli badan ayaa ku sugan cadligana sidiisaba fadli badan ayaa ku soo arooray cabdillahi bni camr bni caas waxa uu yihi nebigu wuxuu yihi ina almuqsidiina cinda allahi calaa manaabira min nuurin can yamiin araxmaani caza wajala wakilta yadayhi yamiin aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahlihim wamaa wuluu wamaa waluu muslim baa wariyey waxa uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwa cadaalada sameeya ilaahay agtiisa waxay ku leeyihiin manaabir nuur ah ilaahay midigtiisa carshigiisa midigtiisaay ku leeyihiin manaabir nuur ah can yamiin araxmaan wakiltaa yadayhi yamiin aladiina kuwii wayaan yacdiluuna fii xukmihim xukunkooda ku cadaalad samaynaya wa ahlihim ehelkoodana u cadaalad samaynaya wamaa waluu iyo wixii loo dhiibay ee maamulka maamulaanna u cadaalad samaynaya waatay culimmadu idhahdeen xataa qofka caruurta macalinka u ah inuu cadaalad sameeya waajib ayay ku tahay waxa ugu fiican ee uu waalidku ilmihiisa u hibeeyaana waa inuu adab fiican iyo tarbiyo wanaagsan ku tarbiyeeyo waa ka nebigu yihi sala allahu caleyh wasalam xadiiska saxiixulisnaadka ah maa naxala waalidun waladahu afdala min adabin xasan waalid ilmihiisa ugama tegin dhaxal ka fiican wax dhaxalgala oo ka wanaagsan waxa weeyaan adab wanaagsan adabta wanaagsanna waxaa ka mid a in awlaaddii iyana lagu tarbiyeeyo laguna dhaqo cadliga lagu dhaqo sidaas ayaa ka mid ah culimadu waxa lh alcadlu bayna alawlaad waxyaabo badan buu shamlinayaa waa inaad u cadaalad samaysay way culimadu han awlaadaada xagga tacliinta oo aanad qaarna waxbarin qaarna aanad guriga ku daynoo waxbarashadii ka xarimin mujaahid waxaa laga weri inuu yidhi yu'taa bimucallimi اlkutaab ywma alqiyaama fain kaana cadala bayna alkhilmaani wailaa uqiima maca adalama waxaa la keenayaa macallinkii carruurta waxbarayay haddii maaratay maalinta yowma alqiyaama la keenaya yu'taa bimucallimi alkutaabi yowma alqiyaama fain kaana cadala bayna alkhilmaani hadduu carruurta u cadaalad sameeyey dee ajar badan iyo khayr buu helaya wailaa haddii kalena uqiima waxaa loo geynayaayoo u safka la gelaya maca dalamati kuwa mujrimiinta ee dalamada ah waxay culimmadu dhaheen akliga iyo cuntada waa inaad awlaaddaada ugu cadaalad samaysa ya awlaadaada waa inaad ugu cadaalad samaysa cumar cabdicasiis ba waxaa laga sheegay ilmo ilmihiisa ka mid ah intuu yacni laabta ku qabtay inuu yidhi yaa fulaan hebelow wallaahi innii la uxibuk waan ku jecelay wamaa astatiicu an uuhiraka calaa akhiika biluqma laakiin ma awoodi karo jacaylkaygu keeni maayo inaan walaalkaa hurmo aanu cunin adiga gaar kuu siiyo hurdada iyo meesha ay seexanayaan waa in loogu cadaalad sameeyo oo aanad inamadana qolol u sharixin hablaana dhulka seexda aanad odhanin ama cagsiga hablaana qol aanad u sharixin yaa inamadana aanad idinku rag baa tihiine la qabsada baasha waa inaad u cadaalad samaysid waa inay gurigooda isku si ugu noolaadaan isku si inay ugu noolaadaan weeyaan xataa salafka qaarkood siday noo iman doonto waxay yidhaheen waxaa lagu cadaalad samaynayaa fi taqbiili dhunkashada bal ka waran dhunkashadaada ilan caruurtaada dhunkanaysa ayaa lagu cadaalad samaynaya saasay salafka qaarkood yidhahen oo hadday caruurtaada arkaan in ilma awlaadaada ka mida aad jeceshahay ood kuwa kale ka jeceshahay ilmaha waxaa laga yaaba inay cadaawadi usoo aada u soo jiiddo iyagana aad cadaawad ka kasbato ayib culimadu waxay dhahaan qofka waalidkaay ha iska ilaaliyo inuu mucaamalada iyo kalgacaylka inuu awlaaddiisa ku kala fadilo iyaga oo sabab loo kala fadila aanay jirin haddii sabab loo kala fadilaya ay jirto waynu arki doonaa waayo taasi waxay keenaysaa inay awlaaddii iscolaadiyaan iyagu isnacaan ilmihii laga jeclaa ay nacaan dhib ay soo jiidaan waalidka laftiisa ay wax ka tirsadaanoo caloosha wax ugu guntaan waxaanay culimmadu idhahdeen ikhwatu yuusuf walaalkood markay dilayeen maxaa maa maxay yidhaahdeen iqtuluu yuusufa aw iطraxuuhu id qaala yuusuf liakhiihi id qaala id qaaluu layuusufu waakhuuhu axabu ilaa abina mina wanaxnu cusba in aabaana lafii dalaalin mubiin aabbaheen inagoo koox ah labadan yaryar ayuu inaga jeceli yuusuf iyo walaalkii maxay markaa natiijadii noqotay waxay yidhaaheen ina aabaana lafii dalaalin mubiin aabbaheen horta wuu lunsan yahy bay idhaheen maxaa kaloo ku dareen waxay yidhaheen iqtuluu yuusufa aw iطraxuuhu ardan yakhlu lakum wajhu abiikum ama yuusuf ka dhammeeyoo dila ama meel aanu aabbe ka soo gaadhin geeya maxay idin faa'iidaysaan yakhlu lakum wajhu abiikum aabbihiin iyo idinkaa isku keliyeen isku keli noqonaya oo dee markaan yuusuf waa iloobaya iyo kaa yaruu idinka jecel yahayo waxa weeyaan idinka ayuu idin idin jeclaanaya watakunuu min bacdii qowman saalixiin laakiin waxay culimmadu yidhaahdeen ikhwaanu yuusuf markay arkeen inuu waalidkood yuusuf iyo walaalkii ka jecel yahay ayaa dhibkaas yimi laakiin may fahansanayn inuu aabbo yacni waxa aanay dhaadin bay culimmadu yidhaahdeen inuu aabbahood nebi yahay yuusufna laga yaabo in waxyi loogu sheegay sida dee qur-aankaba ku taalla inuu dee iyaga ka ka duwan yahay inuu iyaga ka duwan yahay taasaanay ku tanabuhin aayaddu laakiin cumuum waxay ku tusinaysaa inay cadaawad ka dhalan karto inay cadaawadi ka dhalan karto waxaan xasuustaa inaan saaxiibbanayn ayaa qolo walaaladiia isqabsaday oo qolana isaga la dhalatay oo la baatahay qolana ay kala baahyihiin inan baan u taagweynay marka waanu waanina markaan waaninayna waan kunin waa walaalada waa way kugu khaldami karaan bal hadda okaadi markaas tiri la la la walaaladay maaha maxaa dhacay ciddii wada dhalatay isku hooye isku abun baa walaalaa bay tiri dabeedna intaanaanu uga jawaabinba waxay nugu tiri miyaanad maqalin qur-aanka lagu yidhi nabiyullaahi yuusuf markuu walaaladii arkay muxuu yihi ina hada akhii soo ma wa hada akhii baa qur-aan ku taal walaalkayna waa kan dee kuwa kaleba walaaladii bay ahaadeena wa hada akhii muxuu yidhi bay tiri macnaheedu waxa weeyaan kuwa kale wax badan kuma fadhiyaan markaasaanu ku niri ma shaydaankiiba intuu kaa qaalib noqday ayaa wuxuu ku gaadhsiiyey inaad qur-aankii qalad u deliishato calaa kulli xaal cadaawad bay keentaa bay culimmadu yidhaahdeen waa in markaa laga fogaado culimadu waxa dhahn awlaadda see loo simaya taswiyada maxaa looga jeeda bacdu ahlilcilmi waxay dhahen taswiyada la samaynaya qaabka loo samaynaya awlaadda loo simaya waa qaabkii sharcigu uu dhaxalka u siiya wax ayaa ayaa loola dhaqmaya oo haddaad awlaaddaada wax siinayso laba hablood intaad siisaad hal inan siinaysa laba hablood waxay qaataan inan baa kelidii qaadanaya si kale haddaan u idhaahdo inantu waxay qaadanaysaa inanku wuxuu qaata barhkii waa sida dhaxalku haa soo maa culimada qeyb baasaa ku tegey oo haddii inankii la siiyo maalan kaba soo qaad boqol kun cadligu waxa weeyaan inantiina in la siiyo konton kun cadligu waxa weyaan inantiina in la siiyo konton kun laakiin qowlka qowlka qowl kale oo a ka duwan baa jira oo bacdu ahlilcilmi ay yidhaahdeen maya waa la simayaa waxba loo kala badin maayo waalidkood kol wixii uu siinayo siinta wuu ku simaya dhaxal ma aha dhaxalka markii uu dhinto waxay qaybsanayaan waa halkeeda dhaxalka waa la kala duwo ilahay baa kala duway laakiin waalidkood wixii uu siinayo uu simaya ragga iyo habluhu way sinaanayaan qowlkaa dambe oo ay ku tegeen abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo ibnu mubaarak iyo culimo kale waxay leeyihiin tucطa alunha mila maa yucطi dakar inanta iyo inanka waa la simayaa siinta waa lagu simaya iyo wixii la siinayo ama midkood loo hibaynayo waxaanay ka deliishadeen xadiiska waxaa ku soo aroortay riwaayaadkiisa inuu nebigu uhi sawi baynahum sin awlaadaada ayasuruka an yastawuu an yastawuu fii birik ma jeceshahay inay samafalkaaga isku mid kuu sameeyaan qaala nacam qaala wuxu uhi fasawi baynahum dee inantuna biriga iyo ina in loo samafalo iyo ina iyada samafal laga rababa dee idankay kala mid tahay soo ma sidaa awgeed cadiyadana waa in lagala simaa ama wixii dhaxala wixii dhaxala ilaahay baa qof walba nasiibkiisa sheegay waa kala badsanayaan marka culimadu waxay odhan waa la simaya awlaadda cadliga la samaynaya sharcigu faray waxa weeyaan in ragga iyo hablaa lagu simo deeqda la siinayo iyo wixii midkood la siiyo ka kalena la siiyo haddaad mid usoo iibiso islaba isku joog waana ta kalena usoo iibisaa laba isku joog hooyooyinku waxyaabay khaladka ka galaan bay ka mid tahay masaalijkaas waxaa arkaysaa iidda inamada halle bis baa loo iibinaya hablahana afar saddex labaa loo iibinaya leesh nacam markaasaa waxaa la leeyahay inanku waa inan laakiin inantu waxa weeyaan waxay u baahan tahay wax intan ka badan marka waxa uu mid yari maalin yidhi markuu arkay de hablihi waxa loo soo iibiy horta aaba kuwa dhib badana buu yidhi mid yaraan dhalay habluun baa wixii ba loo soo iibiyey yaa annaga isku joog isku joog baaba naloo keenay hadda ma aragta marka waa inaad ka sinto cadiyada culimadu waxay idhahdeen wakti loo kala badin karaa ma jirta wixii aad siinaysa hada alasl in la simaa waa sida asalka wakti loo kala badin karaa ma jirta ha wakti loo kala badin karaa waa jirta waa goorma waa haddii sabab loogu kala badinaya ay timaado sida awlaaddaadi doonaysaa inaad dhar u soo iibiso markaasaa qayb ka midii waabay qaawan yihin oo dee dharba ma haystaan qaybna shandada u buuxa marka haadaa lahu xaaja soo ma markaa baahidaa keentay waad ugu kala badin karta ama midkoodna waa xanuunsanaya midna waa caafimaad qaba kaa xanuunsanaya waa wax aan la siin kii caafimaadka qabaa la siinaya limaradihi xanuunkiisa darti ama midkoodna waa mid daacada iyo yani waxa weeyaan saalix ah midna waa mid faasiq ah kii faasiqa ah baad waxba siin weyday ee taariku salaadka ah ee salaaddii ka tegey ee xarka goyska ah ee dadkii dhibay markaasaad kii kale ka fadishay sababtaad uga fadishayna waxa weeyaan lisalaaxihi adigoo kana raba in lagu tacsiiriyo oo u sawaabka usoo noqdo haadaa aydan jaa'is bay culimmadu yidhahdeen midkood waa aalibu cilmi cilmi u go-ay sharciya inuu raadiyo midna aalibu cilmi maaha ka aalibu cilmiga maadaamuu cilmi u go-ay ummaddana uu fardu kifaayo ka ridayo waad siin kartaa wax ziyaado ah culimadu waxay dhaheen ilmahaaga waxaad awlaaddaada kala siisay waad u diidi kartaa sabab awgeed baad ugu diidi kartaa maxaad ugu diidaysaa bidcuu sameeyey fisqi buu sameeyey waxa weeyaan ama waxaan aad siinaysaba macsiyuu macsiyuu u kaalshanaya lama siinayo bay culimadu dhahen cadli darrana noqon mayso sidaa awgeed culimmadu waxay dhaheen haddii baahi keento iyo sabab sharciyi xaaladda noocaas ah waa loo cadaalad samaa waa waa loo kala badin karaa ilahina wuxu uhi afanajcalu lmuslimiina kaalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun marka culimadu waxay dhaheen xaaladda noocaasa un bay bannaantahy in la kala fadilo wa ilaa asalku waxa weeyaan in la simo wallaahi waa xanyaabay markaan arkay selafka qaarkood oo leh xataa dhunkashada inaad awlaadaada ku sinta yani almasala khatiira maayo masala sahla waa inaanay awlaaddaadu walaal kaa akhrin adiga inaad kala jeceshahay waa laga yaabaa midkood inaad u naxariis badan tahay sababtaad ugu naxariis badan tahayna ay tahay waa yar yahay oo kuwa kale uu ka yar yahay taasi waa sabab laakiin waa inaanay dareemin haddii aad wax lagu ciyaaro usoo iibinayso iyo haddaad dhar usoo iibinayso iyo haddaad wax siinayso ha carruurta qaarna waa inaanad bris bash caddaa siinin ma fahamti kuwa kalena intaa waxa weeyaan inaanad cunto de khudaaro isku jirjira aanad siinin maya siiraad ilmaa yar ee isagu dee radiica ah ama baahi gaara lihi wuu ka duwan yahi iyaga laakiin fi lasli alcadl alcadla waa in cadaaladda lagu dadaalo cadliga waa in lagu dadaalo weliba hooyooyinka mararka qaarkood caatifada iyo raxmadda ayaa ka qaalib noqoto waa in las ilaaliyo waa in la is ilaaliyo xasan albasri waxaa laga sheegay waxaa la weydiiyey mucallimka ka waran caruur wax u dhigaaya ee ajarkii iyo mushqaayadiisii dhammaanteed qaadanaya awlaaddiina aanu cadaalad samaynaynin markaasuu wuxu uhi yugtabu min adalama dalamadu ka mid noqonaya maalinta yomilqiima qoladaas lala soo xashrinaya soo khatiir maaha marka xataa ardaydaada waa inaad isku daydo inaad cadli u noqoto walihaada markaanu ardayda ahayn macalinka aanu cadaalad ku ognay wax kastaanu ka jeclay ta kale ilmahaasi waalid markaa taad u cadaalad samayso ad adigu cadaaladdii baad ficlan u baraysaa ficlan baad u baraysaa cadaaladdii ee uu kaa arko adigoo adigu cadaalad samaynaya isna wuxuu ku dadaalayaa berritoola cadaaladda markuu ku arko adigoo adigu run sheegaya isna wuxuu ku dadaalayaa runta markuu ku arko adoo cibaadada ku dadaalaya oo ilaahay jeclaysiinaya aadna jecel wuxuu ku dadaalayaa sidaas dhaqan bay isagana u noqonaysaa berritoole ila berri buu ummad dhex geli doonaa oo dad maamulkeed noqon doonaa oo qof ummadda ku jira noqon doonaa bulshada ka mid a aada iyo aad dumarku ha isaga ilaaliyaan ilaahayna ha kaga baqaan awlaadda raggoodu dhaleen ee ama ama waalidkii dhalay dhintay dumarkii dhalay dhinteen ama ay kala tegeen ninkeeda ay kala tegeen ee ay gabadh kala dhashay iyadoo aanay dhalinee gurigee guriga guriga ay caruurteedu iyo iyadu ku nooshay kula nool aada ilaahay ha ugaga baqaan ilmaha yatiimka a agoonka ana ilaahay aada ha loogaga baqo ha layska ha layska jiro masaladaas haddii ay isu kaa soo taagto inaad cid dulmi ku samayso awlaadaada dulmi laakiin kuwa ha dulmin sababtu tahay baahi baa kuu keentay waalidkood bay waayeen ama aanay haysanin awlaaddaada inaad u tunka u qabato oo aad tiraa war iska maaragta iska celiya iska caabiya ama aad awlaaddaadana meel wanaagsan seexiso iyagana iyagana aana dan ka gelin waa shay aada shadiid ah waana shay amaradiisu kugu soo noqonayso waana shay ilaahay ku weydiinayo labadaa kooxood dumar oo iska ilaaliya caruur aytaam ah oo guryaha a ku nooshiin ku nool ama awlaadaada la nool iyo caruur aanad adigu dhalin laakiin ilaahay baday inaad adiga gacantaada hoostooda ay ku jiraan raxmadda ha loogu dadaalo iyo rifqiga iyo dhibirsanaanta haddii ay keensato xataa inaad awlaaddaada waxa weeyaan ama cid aad ka xagliso awlaaddaada ka xagli laakiin iyaga waa ducafo waa inaad iyaga iyo awlaaddaada isku si ula dhaqantaa maadaama awlaaddaada walaaladood ay yihiin waa inaad iska ilaalisaa inay dareemaan qalo ama ay dareemaan in gurigan lagu yasayo ama ay dareemaan in lagu tunjuleecsanayo sababtu tahayna waalidadoodii ma joogto waalidkoodna waruma hayo rag waxa mooga marka waa intaa layska jiro badanaa inta gabadh xumaan ku samaysay ilmo ay aayo u tahay oo beritoole isagii mudatay oo awlaaddoodii ay shalay u xaglinaysay ee waxa weyaan wax kasta u samaynaysay ay bannaan kaga dhaqaaqeen oo kii shalay toole ay soo korisay uu awlaaddeedii u dhaamay maca maa wixii ay ku samaysay iyadoo lala qabo si awgeed ma garanaysid mid kuu biri samayn doona adiga waajibka ku saaran waxa weye ittaqi illaaha fiihim ilaahay kaga baq cid kale ha ku tixgelini xataa hadday isaga iyo waalidadiisii ka tagtay ama ka dhimatay iyo adiga cadaawadin dhex taallay ittaqi illaha fiihim khaasatan hadday habla yihiin leanna habluhu dhibka way uga jilicsan yihiin ragga marka masaladaasina sidaas weeye tasmiyaة sibyaan alxadiiث الثanي والعشhruun tasmiyaة sibyaani caruurta in magac loo bixiyo can cabd الlahi bni cumari radي الlahu canهuma qaala wuxuu yihi cabd الlahi bni cumar qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam nebigu waxa uu yihi ina axaba asmaa'ikum asmaadiina waxa loogu jecel yahay ilى اllahi ilahay xaggiisa loogu jecel yahay cabdالlaahi baa ilahay loogu jecelyahy o cabdالraحmaan labadaa magac xadiidkan muslim baa saxiixiisa ku wariyey abu daawuud baa wariyey tirmidi baa wariyey ibn abi shaybiya axmed baa wariyey xadiidkan xadiisu cabdullahi bni cumar waxa uu ku saabsan yahay ilmaha magacaa loo bixinayaa magac baa ilmaa loo bixinayaa magacaas maxaa uu sharcigu ka yidhi ilmaa in magac loo bixiyo magacaan magac kasta miyaa layskala bixi karaa ma magacaan sharcigu uu diiday baa jirta yani masaa'ilkaas ayaynu halkan ku tilmaami doonaa cabdillahi bni cumar wuxuu leeyahy radi allahu canhu nebigu wuxuu ihi ilaahay magacaanta aad la baxdaan wuxuu ugu jecel yahay cabdullahi iyo cabdiraxmaan labadaa magac buu ilahay ugu jecely waxaa labadan la mid ah dee magac kasta oo ilaahay asmaadiisa loo idaafeeyey laakiin labadan buu ilaahay ka sii jecel yahay sababtuna waxa weeyaan waa laba magac oo ilaahay asmaadiisa kuwii ugu qiimo badnaa loo idaafeeyey waa ismaani mudaafaani waxa weeyaan liasmaaءi اllahi caza wajal cabdullaahi addoonkii ilaahay waxay ku tusinayaan xataa macna ahaan inuu qofkan ilaahay addoon u yahay waa cabduraxmaan allaha naxariista badan addoonkiisi sida awgeed ism kastoo mucabadun tilmaa yani waxa weeyaan loo idaafeeyo ismaada ilaahay waa sidaas xadiisku waxau ku tusinaya in labada magac looga baxo in ay inay bana inay mustaxab tahay oo sunno ay tahay walihaada abu daawuud wuxuu yidhi waxaa tirmidi wuxuu yidhi baabu maa jaa maa yustaxabu min alasmaa'i ibnu maaje iyo iyo abu daawuudba markay tarjamada u samaynayeen xadiiska waxay tarjamo uga dhigeen asmaada kuwa mustaxabka in lala baxo ayay baab u tahay ibnu abi shaybana wuxuu ciwaan uga dhigay maa tustaxabu min alasmaa wixii la jeclaysto ee mustaxab ah ee sunnaha ee asmaada ka mid a asmaada ragga ka mid a cabdullah iyo cabdiraxmaan nusuusta sharciguna waxay tilmaantay asmaa bannaan oo in lala baxo ay bannaan tahay waxaa ka mid a cabdullahi iyo cabdiraxmaan waxaa ka mid a asmaa magac kasta oo ilaahay ism asmaadiisa xusna ah ee wan wanaagsan loo idaafeeyey sida cabdilcaziiz iyo cabdilmelik iyo cabdilqaadir iyo cabdiraxiim iyo kuwa la midka ah waxaa ka mid a asmaada sharcigu uu baneeyey ee mustaxabka in lala baxo asmaada ambiyada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yihi siduu jaabir yidhi tasamuu biismi magacayga la baxa walaa taktanuu bikunyatii kunyadeeda ha la bixina fainii ana abulqaasim aqsimu baynakum aniga abulqaasim baa la yidhaahdaa wixii xaqa ilaahay ii soo dhiibay iyo wixii fadliya adduunye iyo hantiyaan idiin qaybinaya bukhaari iyo muslim baa wariyey rasuulku sal اllahu alيه wasalam waxa uu yidhi sida wariyey saxaabiga la dhaha abi wahab aljushami tasamuu basmaءi اlanbiya wa axabu اlasmaaءi ilى اllah cabdullahi wacabduraxmaan waxaa la baxdaan asmaadii ambiyada ilaahayna magacan wuxuu ugu jeceliyey cabdullahi iyo cabdiraxmaan wa asdaquhaa magacan waxa ugu run badan xaariu wahamaam xaari iyo hamaam leesh xaari iyo hamaam waa laba magac oo ka turjumaya qofka bini aadanka laftiisa oo xaari waa maxay kii waxa weeyaan wax qodaayey wey ee wax beeraayey hamaamana waa kii wax ku haminayey soo ma nebigu wuxuu idhi wa aqbaxuhaa magacan waxa ugu xun xarbun wa mura inaad xarbi la baxdo iyo mura inaad la baxdo mura waa qadhaadh inaad la baxdo isnaadkiisu xadiiskaas waa xasan waxaana wariyey abu daawud iyo nasaa'i iyo axmed saciid ibnu musayib waxa uu yidhi axabu alasmaa'i ila allahi asmaau alambiya ilahay magacan wuxuu ugu jeceliyey magacanta ambiyada ibraahim iyo nuux iyo ciisa iyo muusa nacam ibnu qayima masaladaa tilmaamayay wuxuu yidhi ambiyadu waa saadaatu bani aadam akhlaaqdooduna waa ashrafu lakhlaaq akhlaaqda ta ugu sharaf badan acmaashooduna waa asaxu lacmaal acmaasha ta ugu sixo badan ugu wanaag badan sidaa awgeed bay asmaadoodu waxay noqotay ashraf alasmaa khalqiga magac khalqi la baxo ta ugu sharaf badan markaasuu nebigu ummaddiisa sunno uga dhigay inay la baxaan asmaadii ambiyada sidaa abu daawud iyo nasaa-i wariyeen tasamu biasmaa lambiya waxaanuu leeyahay masaalix baa ku sugan in asmaada ambiyada lala baxo masaalixda ku sugan waxaa ka mid a in markaad ilmahaaga ibraahim u bixiso ee aad u yeedhood yaa ibraahimu leedahay in la xasuusta nebiyullaahi ibraahim magaciisi iyo inuu nebi ahaa iyo inuu abul ambiya ahaa iyo inuu ilaahay karaameeyey dabeedna qofka muslimka u jeclaado waayo baqaaga qofka isamkiisu uu hadho waxay keentaa in la xasuusnaado soo saama walihaada dadka qaarkood maxaad aragtaa waxaad aragtaa caruurtoodii waxay u bixinayaan magacantii ayo magacantii waalidkood ujeeddaduna waxa weeyaan in magacii waalidku aanu guriga ka bixin hadda ma aragta dee waalidka ambiyada ka muhiimsan ayib wuxuu yidhi walow lam yakun fi dalika min almasaalixi ila ana alisma yudkaru bimusamaa wayaqtadii tacaluqa bimacnaa lakafaa bihi maslaxa maca ma fi dalika min xifdi asmaaءi اlanbiyaءi wadikriha waan laa tunsa waan tudkara asmaa'uhum biawsaafihim waaxwaalihim calayhim asalaam culimada qaarkood baa waxaa laga sheegay inay yidhaaheen asmaada ambiyada in lala baxa waa karaahiyo laakiin war saxa ma aha asmaada lala bixi karo sida xadiiska aynu ka qaadanayno hamaam iyo xaaris baa ka mid a kadalika asmaada saalixiinta waa lala bixi karaa oo maxaa u daliila dadka wan wanaagsan in asmaadooda lala bixi karo ya ra'su saalixiinna waa ayo bacda alambiyaa man hum saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam in asmaada lala bixi karo saalixiinta waxaa u daliila nabiylahi maryama maxaa lagu yidhi yaa ukhta eesh yaa ukhta haaruun nebiyullaahi ciisana iyo dee hooyadiina iyagiyo haaruun keebaa dembeeyey dee ciise ummuhu baa dembeysay soo ma haddana waxaa lagu yihi yaa ukhta haaruuna haaruunna walaashii may ahayn sababtu waa maxay culimadu masalada ishkaalkaa nebigaa la weydiiyey calayhi isalaatu wasalaam haaruun iyo maryami sidee walaalo u noqdeen markaasaa nebigu wuxu uhi sida muslim ku taala inahum kaanuu yusamawna bianbiyaa'ihim wasaalixiina qablahum waxay ahaayeen kuwo la baxa magacaantii ambiyadooda iyo dadkii saalixiinta iyaga ka horreeyey ayay la bixi jireen dee markaa haaruun nebi ka horreeyey bu ahaa mogta saa awgeed baa yaa ukhta haaruuna loo yidhi yani waaa waxaa laga yaabaa yani macnaha wuxuu u dhacayaa maryamo waxaa la dhashay inaan haaruun la yidhaahdo oo magiciisa haarun loogu bixiyey yani iyadoo la eegaayo ama la dhambalaayo yani waxa weya nebiga magaciisa ayib rasuulka sala allahu alayh wasalam cumuuman waxa uu jeclaa asmaadan wanaagsan aadna wuu uga heli jiray waanu ku tafaa'uli jiray oo nebigu alayh isalaatu wasalaam asmaadan wanaagsan wax wanaagsan buu ka dhambalan jiray waxa u yihi cbdullah bn cabaas kaana rasul la sl sl yatafaal nebigu alayh isalaatu wasalaam wax wanaagsan buu filan jiray wa yucjibuhu lismu lxasan isamka wanaagsanna waa cajibin jiray xadiiskaas waa xasan bishawaahidi abidarda waxa uu yidhi sida xadiis baa jira yani abidarda uu wariyey oo sanadkiisu munqaicu yahay sida abu daauud iyo daaramiibo soo saareen oo uu leeyahay abidarda nebigu wuxu hi inakum tudcawna yowma alqiyaamati biasmaa'ikum maalinta yom alqiyama magacantiina laydinku yeedhaya iyo wa asmaai aabaa'ikum aabbayaashiin magacantiini baa laydinku yeedhaya soomaalida waxay dhahan qofka magacii hooyadii baa loogu yeedhaya soo ma war jira maaha yaa fulaan ibnu fulaan baa la odhanaya qofka marka loo yeedhayo qiyaamaha hebel ina hebelow baa la odhanaya biismi abiihi faaxsinuu buu nebigu hi wanaajiya asma'akum magacantiina lakiin xadiiska waa inaga nidhi waa xadiis sanadkiisu munqaic yahay nebigu asmaada xunxun wuu nici jiray manay cajabin jirin hadyigiisana waxaa ka mid ahaa inuu bedelo ayaa ka mid ahayd caaisha waxay tihi siduu tirmidi wariyey kaana nebiyu sal sl yuqayiru lisma alqabiix magaca xun nebigu calayhi salaatu wasalaam waa uu bedeli jiray gabadh baa rasuulka u timi sala allahu alayh wasalam markaasuu nebigu wuxuu ku yihi magacaa markaasay tihi caasiya la yidhaaha caasiya ayaa la yidhahda markaasuu rasuulku wuxu uhi anti jamiila adiga magac jamiila lagu yidhaha buu ku uri nabig alayh isalatu wasalaam muslim bay ku taalla rasul cabdillahi bni cabaas sida muslim ku taalla waxa uu yihi juwayriya magaceeda waxaa la odhan jiray bara bara macnaheed waxa tii samafalka badnayd faxawala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ismaha juwayriya waxau nebigu magaceedu u bedelay juwayriya wa kaana yakrahu an yuqaala nebigu wuxuu nici jiray in la yidhaaho kharaja wuxuu ka yimi uu nebigu ka soo baxay min cindi baratin gabadh samafal badan agteed ilahunbaa ogta muslim baa kaana wariyey abu daawuud waxa uu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam waxa uu tilmaamay inuu magacaan badan rasuulku sala allahu alayh wasalam uu diiday in lala baxo ha waxaynu soo marnay yani ama aynu marar hore tilmaanay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu u yimi saciid musayib aabihii deedna uu ku yihi magacaa deedna uu yihi xasan baa la yidhaha deedna rasuulku uu ku yidhi maya sidaa maaha magaca iska dhaaf oo waxaad la baxdaa waxa weeyaan bukhaari baa wariyey abu daawuud saciid ibnu sub wuxu hi aabbahay baa nebiga u tegey markaasuu nebigu wuxuu ku yihi masmuk markaasuu yihi xasnun waxaa la dhaha xasn xasna waxaa la dhahaa meesha adag ayaa la yidhahaa ee yacnii xu- ay ka muuqato dhibku dabeedna rasuulku sal allah alay waslam wuxu uhi anta sahlun adigu sahal baat qaala wuxuu uhi la sah- laa maya asahlu yuuta wa yumtaan aniga sahal lay bixin maayo waayo dee waxaa noqonayaa buu ihi qof dee la tunjileecsado ya reemihii buu dee ahaayo reemihiguna waxay jecel yihiin magacaanta laga baqo moogta ya dabshid iyo soomaad garan ya dagaal iyo magacaan noocaasi jecel yihin daawadeedna nebigu wuu diiday ninkii wuxuu yihi laa uqayiru isman samaanihi abi aabbahay wuxuu igu magacaabay bedeli maayo rasuulku waa iska daayay waxau yidhi ibnu musayib ibnu musayab آه، فما زالت الحزونة فينا بعد سعيد بن المسيب وحيري فما زالت الحزونة فينا بعد أضيقي يمرقدي يطلبكي نغمي سورين إلى ما أنت النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكاكون أن سيدا أوجد أيام نبي عليه الصلاة والسلام مقعان تددك قبائل كقاركود وحو كسور دنبالي معنى في عن نبي وحو أسلم قبيل كلا سالمها الله إلهي النبات قليو وغفار قبيل كغفار ليرانا أبو ذر الغفاري قبيل كسوي غفر الله لها إلهي الدم دافع وعصية قبيل كعصية ليرا ونمنك تضواتك قرآن الله عصت الله ورسوله ما رأيك هذا؟ آن رسولك صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية markii uu shir aan, gelayay heshiiska waxaa loo soo diray nin la ydhaahaa suhayl ibnu camr markuu arkay nebigu isagoo halkaa soo socda ee lagu hi waa suhayl ibnu camr ayaa nebigu wuxuu yidhi sahula amrukum arrintiinnii insha allaahu way fududaatay yacni khayr iyo natiija ilaahay idinku bedelaya dhibkii halkan idinka qabsaday iyo xaramkii laydiin diiday magaciisu dhambalay nebigu soo ma ayib abu waxa uu nebigu yidhi burayda wuxuu yidhi qawlu liburayda lama saalahu can ismihi faqaala burayda nabiga calayhi salaatu wasalaam nin kale u yimi markaasuu ku yidhi magacaa markaasuu yidhi burayda leedha markaasuu wuxuu yidhi yaa abaa bakrin barida amruna barada amrunaa arrinteenni way qabowday ah wahaakada marka magacaanta nabigu calayhi salaatu wasalaam muu jeclaan jirin kuwooda xun asmaa la diiday baa jirta sharciga mamnuuca in lala baxo ama awlaadda loo bixiyo oo maxaa ka mid a magac kastoo ilaahay cidaan ahayn addoon looga dhigo كل اسم معبد لغير الله عبد العزة عبد الرسول عبد الكعبة عبد الشمس ما يجوز ما بنانا واكي ابن ابي شيبه بخاري بعد ابن المفرد كوريين انه آن وفد النبي يمي طبعا نبي وحو وحو مقلا ايغو نين ايغا كميدا كله عبد الحجر يا مركز النبي ما اسمك مركز النبي مركز النبي يقول عبد الحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما انت ع- انما انت عبد الله عبد الحجر متى ادم الهي بات waxaa ka mid a magacaanta laysu idaafeeyo ee ee maalan ghulaam rasuul ghulaam maxamed cabdirasuul cabdirasuul ma bannaano in lala baxo kadalika culimadu waxay dhahan magacaanta aanay bannaanayn in lala baxo cabdirashiid baa ka mid a leesh rashiid ma asmaada ilahi ka midta laa laysa min asmaa illahi alrashiid laysa min asmaa illah nacam ayib sidaa awgeed kadalika maqsuud iyo mawjuud asmaada ilahay ka mid maaha cabdilmaqsuud iyo cabdilmawjuud iyo in lala baxa maaha waxay culimmadu idhaaheen asmaada ilaahay ee isaga khaaska ku ah in lala baxa ma bannaano sida inaad axad la baxdo ama samad la baxdo ama khaaliq la baxdo ama raasiq la baxdo laa yajuus ma bannaano ama aad la baxdo raxmaan iyo raxiim ama aad la baxdo qaahir iyo daahir daahir bidaa kadalika jabbaar iyo mutakabir awal iyo aakhir asmaada noocaasa inaad la baxda maha culimmadu waxay idhaahdeen waxaa nabiga calayh salaatu wasalaam u yimi wafdi sida abu daawuud wariyey waa sanad bisanadin saxiix dabadeedna wafdigii ayaa nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu maqlay iyagoo nin iyaga kamida ugu yeedhaya abulxakam ya abulxakam deedna nebigu wuxu uhi ina allaha huwa alxakam ilaahay baa xakam ah وإليه الحكم إله با ليسلا حكم تغا أنت أبو شريح أديك أبو شريح بلا غدا المهيسي ugu weynaa ayuu ugu kuniyey nabigu calayh salaatu wasalaam idan ma bannaana magac kasta oo ilaahay cidaan ahayn loo tacbiidiyey ama tilmaamaya cidaan ilahay ahayn in addoon looga dhigayo cabdurasuul cabdulcuza cabdulkacba iyo waxa la midkaa ayib su-aal rasuulka cabdimualib baaba naanaystiisa ku jirte ku jirta abtirsiintiisa see laga yeelaya moxamed ibnu cabdillaahi ibnu eesh ibnu cabdimualib ayib malxal su-aasha ayaa ka jawaabaya man yucطiinii jawaaba can hada fartuu taagaya qofka jawaabaya haddaad tiraa asmaadaasi waa mamnuuc sharcan yaa yaa jawaabaya fadali qabla alislaam bay ahayd sax wey qabla alislaam bay ahayd marka rasuulku sala allahu alayh wasalam dee ciddii magaca loo bixiyeyna dee waabay dhimatayba sidaa ogeed rasulku sal alla alay slam wuxuu uga tegay sidiisii ma aragtaad ha sababna isagu kuma lahayn ayib waxay culimadu dhahaan kadalika waxaan bannaanayn saynu sheegnay asmaada ilaahay khaaska ku ah iyo sifaadkiisa inuu inuu qofla baxo iyana ma bannaano iyana ma bannaano ma bannaan tahay mala raxmaan iyo raxiim iyo khaaliq iyo raasiq iyo kuwa lamidka ilaahay ku gaarkaa garta laakiin magac ilaahay adoom isagana naftiisana uu ku ilaaqay addoommadana uu ku ilaaqay in aanu la baxa ma bannaanta maalan samiic samiic ilaahayna waa asmaadiisuu ka mid yahay addoommadiisana ilahay waxa uu sheegay inay samiicii basiiriyin hal ataa cala linsaani xiinu min addahri lam yakun shayan madkuuran ina khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnahu eesh samiican basiira marka ma banaanti qof inuu samiic la baxo ama basiir uu la baxo culimadu waxay dhahaan magacanimo uma banaana laakiin waad ku sifayn kartaa qofkani waa qof samiica hebel wuu maqal aad maqalkiisu aad buu u dheeriya ama qawi buu yahay waad uga jeedaa marka waad ku sifayn kartaa ee magac ugama dhigi kartid bay culimadu dhahaan waxaa kaloo iyaduna xaaraanoon banaanayn kunyooyinka inaad maaragtay abilxakamkaa nebigu calayh isalatu wasalaam uu diiday iyo kuwii lamidka abilaclaa inaad la baxdo ya alaclaa waa ilahay moogta waxaa banaa waxaa iyaduna xaaraan oon bannaanayn inaad la baxdo melikulmuluuk boqorkii boqorada sultaanu salaatiin sultaankii salaadiinta shaahinshaha kuwa lamidka ma bannaano nebigu wuxuu ihi ilaahay magacaanta ilaahay agtiisa ugu dulliga badan looguna necab yahay ina akhnaca ismin cinda allaahi caza wajalla rajul tasamaa malik almuluuk ama melik alamlaak nabigu wuxuu muslim waxaa ku tala nebigu uhi aqyadu rajulin cinda allahi yowma alqiyaama wa akhbathuhu waaqyaduhu caleyh ilaahay cidduu ugu cadho badan yahay maalinta yowma alqiyaama agtiisana loogu nicabi waa rajulun kaana yusama melika alamlaak laa mulka ila laa melika ila ila allah nin la baxay weeyaan meliku lmuluuk boqorkii boqorada laa melika ila allah waxaa laga yaabaa waxay culimadu dhan waxaa la mida qaadi lqutaad qaadi lqudaad ama xaakim lxukaam ya iyana waa la mid bay culimadu dhahen in lala baxa ma banaana sababtu waa maxay dee waa sife ilaa ilaahay mooye cid kaloo sidaasi ma jirto kadalika culimadu waxay dhahen inuu qofku la baxo sayid nnaas dadka kiis ama sayid lkulli iyadana ma banaana waxa aan banaanayn inuu qofku la baxo oo awlaaddiisana u bixiyo magacaan cajam ah oo gaala leedahay waataad maantayna haysatee ya joraj iyo diyaane iyo suusan iyo ma garanayso ya gaalaa laga soo dhaxlay dhammaanteed moogta oo laga keena hablihii muslimaadka haba waxa laleeyahy heblaayo magaceed diyaana la yidhaha diyaano diyaano maxay ahayd ya waaxida min alfas min alfaasiqaat alkaafiraat alfaajiraat aladiina allaati mutna cala alkufri ayay ahayd ma waxaad weyday cidaad magaceed la baxdo oo saalixa aynad caaisha wa khadiija wa xafsa wa zaynab wa umu salama wa ummu sulaym meeyo dadkii saalaxaadka inanaad magaceeda dhambalataad weyd ya culimadu waxay dhahan waxaa la mid ah shiiriin iyo sharyahaan iyo waxa la midka ah dadka qaarkood waxay culimadu dhahan asmaau shayaatiin in lala baxa waa xaaraan bay culimadu dhahan oo maxaa ka mid ah khinzab iyo walhaan iyo acwar iyo ajdac iyo waa magacaan shayaatiin marka in lala baxa ma banaana iyadana ya magac kasta oo ku tusinaya taskiyo in lala baxa maaha bay culimadu dhahay rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa u yimi moxamed ibn camr bn cadaan markaasu wuxuu ku yidhi samaytu ibnati bara inan baa i dhalato baraan u bixiyey bara waa tii samafalka badnayd faqaalat lii zaynab bintu abi salama zaynab bintu abi salama igu tidhi ina rasuula allahi nahaa can hada lismi nebigu waa diiday magacaas aad la baxday markaasaa rasuulku sal markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi laa tuzakuu anfusakum nafihina ha dahirina allahu aclamu biahli lbiri minkum ilaahay baa ciddii ahlulbiriya yaqaana bima nusamiiha bay ku yidhahan daadna maxaan u bixinaa qaala wuxu uhi samuuha zaynab ya zaynab u bixiya culimmadu waxay idhahdeen waxaa soo aroray muslim ku yaalla xadiis samura ibnu jundub radia allahu canhu oo nebigu uhi ilmahaaga ha u bixinin yasaar ya iyo rabaax iyo najiix iyo aflax toonna magacanta ha u bixinin ma magaca nebiguu diiday waxaa laga yaabaa in lagu idhaahdo halkaa ma joogaa aflax dabeedna aad tiraa maya aflax kii kii liibaanay dabeedna ad tiraa mid liibaanay ma joogo dabeedna lagu raaca magaca culimadu waxay dhahan waxa aan banaanayn in lala baxo asmaada qof in loo bixiyo suruur iyo khayr iyo muflix iyo asmaa ulfaraacina dadkii jabaabirada ahaa ee ilaahay ku kibray magacantoodi in lala baxa ma banaana fircoon iyo qaaruun iyo hamaan masar haddaad tagto waxaad arkaysaa qof dhan oo leeyahy fircoon ya ma garata qaaruun iyo hamaan waxay mase culimmadu ka hadleen ma bannaan tahay asmaa ulmalaa'ika in lala baxo jibriil in qof loo bixiya ma bannaan tahay ya ahlulcilmiga qaar baa diiday imaam maalik waxa uu yihi may hala bixina bacdu ahlilcilmina waa banneeyeen taasi way dhowdahay ya culimadu waxay macaa magacaanta macnayaasha xun leh yaan awlaadda loo bixin oo maxaa ka mid a xarbi dagaal baa loo bixiyey gebigiisaba dee waxa laga yaba inu dagaal noqdo oo ilahay magaca kuu raaco oo kana jebi kana dil kana maalin walba magaranaysa mag iyo dhib taagan mura qadhaadh kalbun xaya ya magacaanta culimadu waxan ma bannaan in la baxo waxaa la mid a inaad ilmahaaga u bixiso daalim iyo saariq iyo ma bannaan axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay inkastoona sixadooda soo hubin inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi waar yaa noo lisaya yaxya bnu saciid waa xadiiska daahirkiisa markaan saa eegno waa munqaice waxa nin nebigu wuxuu doonay baa la yidhi inuu neef xoolaa caana ka listo markaasuu yaa noo lisaya markaasuu nin yidhi aniga markaasuu hi magacaa markaasuu hi mura markaasuu nebigu hi may iska fadhiiso caanaha qadhaadh noqonaya man yaxlibu haada markaasuu nebigu markaasuu nin kacay markaasuu nebigu magaca markaasuu xarbun markaasuu nebigu iska fadhiiso markaase nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi waryaa lisaya markaasuu mid kala kacay markaasuu yihi magaca markaasuu yihi yaciish baa la yidhaha markaasuu nebigu yihi uxlub adigu lis ya asmaada qur-aanka ma ku soo arortay ma lala bixi karaa sida taaha iyo yaasiin iyo xamiim iyo culimada qaar baa yidhi waa makruuh in lala baxaa makruuh in lala baxo culimadu waxay dhaheen asmaada aanay bannaanayn in lala baxo waxaa ka mid ah asmaada dadka heesa iyo dadka jilayaasha ah iyo maaragtay kuwa filmaanta jila iyo kuwa majaajilooyinka dhiga iyo kuwa laacibiinta ee meelaha haragga la bufiye eryada ya ma bannaanay culimadu waxaa in magacantooda la baxo waxaa kaloo aan iyadana bannaanayn bay culimadu dhaheen xayawaanaadka lagu yaqaano dhaqanka xun in magacantooda lala baxo xanash iyo ximaar iyo qirdaan iyo kuleeb iyo kelbi iyo ma banaana culimadu ya asmaadan murakabka ee laysa saaray maxamed axmed maxamed saciid waxaas ma banaana waayo nebigay rabaan inay magaciisa ka barakaystaan muugta si awgeed ilmahaaga waa inaad u doortid magac wanaagsan magaca aad u bixinaysana aad aad iyo aad isaga hubisid aad aad iyo aad isaga hubisid ayib goorma ilmaa magac loo bixinaya ilmaha waxaa magac loo bixinaya bay culimadu maalintu dhasho ayaa magac loo bixinaya rasuulku sal allahu aleyh wasalam ibraahim wuxuu ibraahim u bixiyey nebi maxamed baa dhalay alayh salatu wasalaam maxaanu u bixiyey magaciisii ibraahim ibraahim ibn muxamed ayib maalinta uu dhasho waa loo bixin karaa waxaa kaloo loo bixin karaa ay bannaan iyadana in in ilmaha magac loo bixiyo maalinta saddexaad yani maalin muxadada in loo bixiyaa waajib ma aha ama maalinta toddobaad waad u bixin kartaa intaba intaba waad u magac bixin kartaa waxyaabaha aanay soomaalidu aqoon waxaa ka mid ah in ilmaa kuniya loo bixiyo kuniya oo rasuulku sala allahu aleyh wasalam sida inoo iman doonta anas ibnu malik waxa uu yidhi "Aa, nebigu walaal inlo- inan yaro iga yaraa abu cumayr buu u bixiyey buuri nebigu alayh salatu wasalaam cumayr aabihii kuniya la yidhaha jaariyad inan yar oo nebigu calayhi salatu wasalaam saynu arki doonno uu maro aad iyo aad u qiimo badan uu huwiyey uu siiyeyna yaa wuxuu nebigu u bixiyey umu khaalid ayuu u bixiyey Een, cumar khataab waxaa laga sheegay inuu yidhi cajiluu bikuna awlaadikum waar awlaaddiinna hore kuniya ugu bixiya laa tasrac ilayhim alqaabu suu yaanay naanay si xun loo bixinin oo ay kusoo degdegin laqabka kaga ilaaliya laakiin maaha midaynu naqaano inagu tasmiyat lmawluud yaa iska leh su-aashaan masala masalada halkan kaga baxayna waxa weeye ilmaa yaa magacaabaya ma hooyadii baa magacaabayso maga- magaciisa iskale kowdhe mise aabbihii baa iskale masalada horta yaa xaqu leh waxaa u yihi ibnu qayim raximah اllah hada mima la nisaaca fiihi bayna الnaas waina alabaweyn ida tanaazaca fi tasmiyaة اlwalad fahiya lilabi walaxaadiisu اlmutaqadimatu kuluha tadulu cala dalik axaadiis badan intuu soo sheegay buu wuxuu yidhi ilmaha in la magacaaba waa xaq aabbuhu uu leeyahay magac loo bixiya hooyo xaqaa ma laha labada waalid hadday isku qabsadaan ilmaha magac bixintiisa culimmadu waxaanay isku khilaafsanayn inuu waalidku magac u bixinaayo isaguna xaq u leeyahay axaadiista aynu soo sheegnay dhammaanteedna daliil bay u tahay waxaa ka mid ah axaadiista aynu soo sheegnay axaadiistu sheegaya waxaa ka mid ah yani waxa weeyaan een, xadiiska sheegaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markuu ibraahim dhashay isagu u bixiyey ibraahim iyo xadiis kaloo lamid a rasuulku sal alla alay waslam carruurta markuu yani s- rabo inuu soo jiito oo waxa weeyaan u yimaado magacaan ay ku farxaan buu ka odhan jiray anas nebigu markuu yeedhay wuxuu odhan jiray yaa unaysu anas yarow Ah, saasuu odhan jiray ya zaynab markuu nebigu u yeedhayo gabadhii uu nebigu marna qaadayo yaa dhalay bintu eesh bintu bintihi soo maha ha zaynab baa dhashay wuxuu odhan jiray nebigu markuu yeedhayo yaa zuwaynibu yaa zuwaynibu zaynab yaray zaynab yaray buu odhan jiray nebigu alayhi salatu wasalaam ama uu ciyaarsiinayo ayib yaa unaysu riwaayadaasi waxay ku sugan tahay muslim tan kalena waxay ku sugan tahay adiyaaf almukhtaara wariyey isnaadkeeduna waa saxiix waayahay bal hadda taana intaa kaga baxa waayahay maanta halkaasaan ku daynanaa subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk